nidaam kunya ee ka ilaaliyow bulshada ee diiwaanka bulsho ee midaysan oo laka yarayow saboolnimada iyo sugnaan laanta raashinka si lanka diyaariya bulsho adkaysin leh aafooyinya kuma da-ina abaaraha fatahadaha iyo kadalaanka munaasabada daafurka iyo welibaa ku qeyb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya wasiiro xildhibaano iyo marti sharaf kale iyadoo meelasay laaka bandhigii muhiimada mashruuca cusuleya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku hadala ay faa-iidada nidaamkan iyo sheegay intii warwiinku bedeli doona niniga la dareero ku xaalada bulshada
maanta markaa halkan aad ku daafurto inuu noqon doono sistamkani ummadda soomaaliyeed oo dhan mid u adeega diiwaangelintiisa waxaan rajeyneynaa sida brestationka ku jiray in nation wide inuu noqdo haddii alla ummadda soomaaliyeed dhammaantood sidaan saaka kuu sheegay ra-isul wasaare dadka hadda taargetka waxa wey toddobiiyo toban state toban soomaliya diiwaangeli haddii alla marka taas waxaa meesha ka saari doontaa in hadda kadib xogo badan oo lumi jiray iyo duplicate iyo waxyaalo badan oo dhici jiray in hadda kabacdi aanay dhicin si systemka saaka laguu sheegay wuxuu u diyaarsan yahay wixii qaladaada hadday tahay duplicate hadday tahay adr fashions hore u dhicijoo laga caban jiray in hadda laga bilaabo inay waxyaalahaasoo dhan laga nasan doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamsi cabdi bare iyo weliba uuse hooste ka xariiqay mudnaanta xilligan u leeya dalka nidaamkan bulshada iyo qeyb ku yiin waanan samiina si lan xoojiyay ammaanka kobaca dhaqaalaha iyo wada dareerowka bulshada soomaaliyeeda qofka soomaaliga waxaan rabnaa inaan gaarno isagoo gurigiisa fadhiya in wax walba u ablaysagaraysan karo wax alla wuxuu rabo dhan gurigiisa ka ablay garayn karo waxaan rabnaa in qofka soomaaliga ahay in uu isagoo gurigiisa joogo meel kastuu joogo in la heli karo ugu dambaysta ay noqoto marka ay fududaato in dadkeennu ay madaxdooda doortaan si dhib yar oo ay arrintaasi sahlanaato registrationka iyo voter registrationku inuu inuu inoo fududaado marka arrintaasna insha allah waana ka shaqaynaynaa waxaan rajaynayaa inaan inaan dhammaanteen aynu aynu sidaas dhow u wada shaqeynaan rajaynaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare iyo fari dhammaan hay-adaha caalamiga iyo han wadaniga ee ku howlgalow howlaha gargaarka inuu isticmaalaan diiwaanka u s r ee dowladda si lanku fogaada isku warqablaanta from now on waa diyaar waxaan rabnaa inaan meel kale la adeegsanin xogtaa laga qaato yaa wax la siinayaa xaggee la geynayaa because hadda waxaan ognahay oon maalin walba kala hadalaa partnerskeena mararka qaarkood overlap baa dhaca gobol baa wax la wada geynayaa kaasaa fudud ma laha waa la wada geynayaa kuwii kale waxba lama geynayo way rafaadsan yihin mararka qaarkood waad ogtihiin ayada oo dhibaatadaasna dee u n kuna waa waa qoreen waana la ogyahay a diversiona jiro iyo wixii la qaadanayo dadkii oo la musuq maasuqaayo mar kasta oo government systemka lasoo maro mar kasta oo a diversionkaas iyo waxaas meesha ay ka baxaan waay maxaa jira office ahayd xoog badan ayaa meesha fiirsanaya waana la ilaashanaya systematic in laga dhigana wayba kasii daran tahay way kasii fiican tahay oo waxaa waaye wixii gacanta wax laga dhiibi jiray iyo mushkiladaas burcadii iyo tuugadii dhexda taagnayd oo dhan meeshay ka baxayaan marka waxaan rajaynayaa inaan in la adeegsado oo aan maxaan ku dhahaa dhammaanteen aan halkaa kusoo aruursanno hay-adaha kale iyo wasaaradaha kale hadda dhammaan wasaaradaha hadda social protection ka shaqeeya intoodii faraha badnayd waa fadhiyaan mid kastayba ayaguna dhaato waxoogaa dhaato ay kuleeyihin bay meel la fadhiyaan marka waxaan rabnaa dhaatooyinka in laysoo furfuro waa inay dhaatooyinka isu furmaan marka ireland meel yaroo ireland mid wal in ku haystaa marka meeshii saasuu leeyahay anna waan haystaa anna waan haystaa yes waa fiican tahay inaad haysataan way wanaagsan tahay laakiin waxaan rabnaa in laysla wada adeegsan karo oo laysu furo dhammaantood ay wada shaqeeyaan